Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulaahi Xayir Ducaale ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray tababar ku saabsan horumarinta hanaanka tafatirka wararka, waxaana tababarka loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta. Tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa furitaankiisa ka soo qayb galay madax ka socotay maamul goboleedyada, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, madaxda warbaahinada, iyo wariyaasha loo qabtay tababarka. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulaahi Xayir ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tababarka.
Tababarkan oo muddo la isku hawlay lagana shaqeynayay ujeedkiisu waxa weeye casriyeynta warbaahinta, hagaajinta tifaftirka, iyo hogaaminta iyo isku xidhka iyo wada shaqeynta kooxaha howleedyada kala duwan ee warbaahinta qaranka. Intuu socdo waxaa qaadan ka- qaadaan- qaadan doontaan duruus kala duwan oo ka tarjumaysa sida tafaftirku u shaqeeyo, sida madax qeybeedku u shaqeeyo, sida uu soo saaruhu u shaqeeyo, iyo noocyada kale ee warbaahineed ee dowladdu siday u shaqeeyaan. Macallimiin rugo cadaaya oo afar ka kooban een, ayaa bixin doonta. Waxaan jecelahay inaad si weyn uga faa'iidaysataan, waqtiga ilaalisaan, hadalka la yareeyo, taleefoonnada la iska xidho. Waa tababar tababaradii hore ka muhiimsan oo la doonayo marka aad noqotaan in laga dareemo warbaahinta qaranka in wax iska beddeleen. Kaas waa qodob. Een, waxaynu bulshada Soomaaliyeed adeegayaal baynu nahay u gudbinayno waa inay noqdaan wax tayo leh oo si fiican loo soo diyaariyey oo si fiican loo gudbiyey ee aanay noqon wax la iska sii deynayo uun marka maadaama awoodda aynu awooddeena inaynu adeegsano oo aynu noqono dad waxa ay ka shaqaynayaan garanaya oo awoodda koowaad iska leh inaynu noqono ayaa muhiima waxaan jecelahay saddexda casho ee tababarku socdo inaad si fiican uga faa'iideyn doontaan Een, muxuu ahaayey oo asluub iyo ee, dhegeysi fiican leh Tababarada noocan oo kale ah ayaa kor loogu qaadaa xirfadaha wariyaasha ka howlgala warbaahinta dowladda, iyo door muhiim ah ka qaadanaya sidii xog sugan oo la isku halayn karo ay u soo gudbin lahaayeen bulshada.